بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaynu ku jirnay hadalku mualifku yii raximah اllah وأn laa naqula kama qalat الkhawaariجu man aصaaba kabiiraة faqad kafar walaa takfira bشhayi min الdunuub waxaynu sheegnay inuu asalkan sheekha ama musanifka abubakr alxumeydi uu ku tilmaamay inay ahlu sunnati waljamaaca usuushooda ay ka mid tahay caqiidada ina aan lagu gaalaysiinin dadyaga muslimiinta ah inaan lagu gaalaysiinin macaasida ama kabaa-irta gaalnimada ka sokaysa waxaanaynu tilmaanay in ahlu sunnuhu marka ay leeyihiin walaa takfira bishayin min addunuub inay u jeedaan dunuubta lafdiga dunuub inay ka wadaan dunuubtii macaasida maaragtay ahayd ama dunuubta ama macaasida gaalnimada ka sokaysa ee aan gaalnimo ahayn inay uga jeedaan marka markaad kutubta ahlu sunnaha ku aragto walaa nukafiru axada bishayin min addunuub ama wa walaa takfira bishayin min addunuub ama walaa nukafiru axada bidembin waxaad ogaataa inay ahlu sunnati waljamaca siday culimmadu sheegeen ay ka wadaan masaladaasi inaa dunuubta ay waxa ay ka wadaan inay tahay dunuubtaan gaalnimada gaadhsiisnayn oo waxa weeyaan kabaa-irta iyo macaasida ah waxaanaynu nidhi ahlu sunnati waljamaca asa qadiyadan waxa ay ku khilaafeen waxay ku khilaafeen yani waxa weeyaan ahlubidaca khawaarijta iyo muctasilada ayay ku khilaafeen oo khawaarijtu waxa ay qabaan qofku hadduu kabiiraba sameeyey dembi weynba hadduu sameeyo inuu diinta ka baxaayo oo iimaankiisii buraayo muctasiladuna kadalika saasay la qabaan waxaa kale ahlu sunnati waljamaaca baabkan maaragtay ku khilaafeen murji'ada oo murji-adu waxay aaminsan yihiin cidda shahaadateynkii la timaada ee ku qawsha haddii ay acmaal maaragtay sameeyaan ama kabaa-ira dunuub kabaa-iroo waaweyn ama xataa dunuub islaamnimada lagaga baxay hadday sameeyaan inaanay waxa weeyaan islaamnimadoodii dhibaynin oo iimaankoodii aan waxba noqonaynin waa naqiida eesh naqiida madhaba man alkhawaarij ayay kasoo horjeedaan ahlu sunnati labada daa'ifo ayay u dhexeeyaan waxaanay qabaan dunuubta aan gaalnimada gaadhsiisnayn ee aan iskeed gaalnimo u ahayn ee kabaa'iru dunuubka ay ahlulcilmigu u bixiyeen inaanu qofku aanu mujarad uu sameeyo aanu islaamnimada kaga baxayn mafhuum adilada ahlu sunnati waljamaca masalada uqaybsa u qabsadeen waxaa ka mid ah adilada ahlu sunnati waljamaca ay masalada u qabsadeen waxaa ka mid ah aayad qur-aan ah iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam qaar ka mid a marka qaar baynu ka tilmaami doonaa waxaa ka mid ah adiladaasi adilada qur-aanka ay ku tusinaysa inaan kabaa-irta iyo dunuubta aan iskeed gaalnimo ahayn inaanu qofku ku gaaloobeyn bimujarad ficilkeeda waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka ilah uli in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad iftaraa ifman cadiima ilah wuxuu ihi ilaahay ma dhaafo in loo shirki yeelo haddii qof ilaahay cid la caabudo qofkii ilaahay cid la caabuday ee aan ka toobadkeenin ee ku dhintay ee aakhiro ku tegey isagoon dembiga ka toobadkeenin ilahay u dhaafi maayo dembigu ku dhintay waa maxay qofkaasi waa waa waa dembi kufriya gaalnimo ah ma aragta ilahay wuxu uhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay waxau u dhaafaa ninkii shirki waxaan ahayn qofkii ku dhinta oo macaasida ka mid a oo dabadeedna isagoon toobadkeenin dhinta shirki waxaan aan ahayn ee macaasida ka mid a ama sakaa'ir ha noqoto ama kabaa'ir ha noqoto waxa weeyaan qofkii shirki waxa aan ahayn ku dhinta ilaahay waa u dhaafa hadduu doono wayakfiru ilaahay waa dhaafaa maa duuna dalika wixii shirki ka sokeeya ilaahay wuu dhaafaa liman yashaau buu ilaahay u dhaafaa cid u doono aayaddaasi waxay sheegaysaa oo ilaahay ku caddeeyey jalla wacala in dunuubtii qofku uu ku dhintay laba nooc yihiin nooc haddii uu qofku ku dhinto isagoon ka toobadkeenin aanu ilaahay u dembi dhaafayno ee harunaar saa uu ku noqonay siduu ilaahay bay qaraanka ku yihi waman yushrik billahi faqad iftara isman cadiima waman yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wamaawaahu nnaar wamaa lildaalimiina min ansaar kaas waa qofkii gaalnimo ku dhintay qofkii ku dhintay dunuub aan gaalnimo ahayn isagoo ka toobad keenay aayaddaa qur-aanka ilahi muxuu ku sheegay ilaahay waxa uu ku sheegay in hadduu ilaahay doonana u dhaafaayo hadduu doonana ilaahay ka soo jaraayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka ilaahay jalla wacalaa qofkii uu doono wuu u dhaafaya oo intuu raxmaddiisa ugu dhaafo ayuu jannadiisaa ku gelaya kii kalena ilaahay jalla wacalaa waa ka soo jaraya oo inta naarta lagaga soo jaro ayuu naarta kuma waaraya ka soo baxaya hadday gaalnimo tahay dunuub oo dhan ku dhimashadeedu oo ay dunuub oo dhan lamaatinkeedu gaalnimo tahay oo islaamnimada suulinayso siday khawaarijii muctasila sheeganayaan dee wayakfiru maa duuna dalika laman yashaau may waxa weeyaan dee waa mid muctaqadkaa warka ay sheegayaan waa mid khilaafan mid khilaafsan qawl llahi tacaala wayakfiru maa duuna dalika laman yashaa marka hadduu qowlkoodu xaq ahaan lahaa qowlkoodu sax ahaan lahaa dee waxa weeyaan aayaddu may buriseen waxaa kaloo ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay wain طaa'ifataani min almuuminiina اqtataluu faaslixuu baynahuma bilcadli waaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala اlأkhraa faqaatilu alatii tabgii xataa tafii'a ilaa amri illah ilahi wuxuu sheegay laba daa'ifo laba kooxood oo muslimiinta kamida hadday islaayaan ilaahay wuxuu yidhi islaaxiya labadii daa'ife islaynayay ee birta iska aslay ee islaaye muslimiin ah ilaahay wuxuu ku sheegay inay muslimiin inay muuminiin yihiin labada daa'ife islaynaya waxaana la yaqaanaa qofku inuu qof muslima dilo inay kabaa'irta waaweyn ka mid tahay sidaynu xali sheegnay soo ma ya in qof muslima xaqdarre lagu dila waa min kabaa'ir dunuub ilaahay labadii daa'ife isleynayey labadiiba muuminiin buu ku sheegay wain daaifataani min almumin min almuuminiina iqtataluu faaslixuu baynahuma ilahi wuxuu yihi islaaxiya ilahi wuxuu yihi fain baqat ixdaahuma cala lukra faqaatiluu alatii tabqii xataa tafiya ila amri illah fain faat faaslixuu baynahuma bilcadli waaqsituu in allaha yuxibu lmuqsitiin ilahi wuxu uhi inama lmuuminuuna ikhwa inama almuuminuuna ikhwa muuminiintu iyagunba walaala ah kuwiis oo gaalo iska xiga walow ha coloobaanoo ha isbedilaan iyagunbaa walaalaa oo gaalo iska xiga marka iyagoo islaynaya ayuu ilaahay wuxuu tilmaamay ukhuwadoodii iimaanku inaanay suulin marka haddii kabaairta lagu gaaloobo oo a waxa weeyaan kabaa'iru dunuub ina la yimaada ay gaalnimo tahay may may waxa weeyaan sax noqoteen in loo sugo iimaankii in loo sugo waxaa taas ii caddaynaysaa aaya usugidda loo sugay iimaankii loo sugay labadii daa'ifo ee muslimiinta ahaa ee islaynaayey labadoodiiba ilaahay muuminiin uu ku magacaabay waxay ku tusinaysaa in qatliga oo min kabaa'iri dunuub ahi inaanu iimaankii qofku hadduu qofku la yimaado inaanu iimaankiisii ku suulayn oo ku buraynin dhammaantii laakiin inay nuqsaan keenayso qofka muslima qof muslima inuu dilo inuu imaankiisa naaqis ku noqonaya iyadoo muxaqaq waa shakilaantaas laakiin ma ku burayaa ma suulayaa ma ku suulayaa taas ayaa ahlulcilmigu hadda ay ka hadleen ilaahay qur-aanka wuxuu kuri ya ayuha aladiina aamanuu ilaahay wuxuu ku tilmaamay qisaasta qofka hadduu qof muslima dilo ya ilahay wuxuu yihi faman cufiya min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf qofkii qof laga dilay laba laba mid buu waxa weeyaan khiyaaru leeyahy inuu qisaas qaato qisaas inuu qaato oo qofkii loo dilo iyo inuu diyo iyo ma qaato ilahi wuxu uhi faman cufiya min akhiihi shayun qofka walaalkii wax ka dhaafa faitibaacun bilmacruufi wa adaa'un ilayhi biixsaan haddii diyadii wax laga dhaafo ama qisaastii laga dhaafo diyadii uu qaato waa inuu qofkii si wanaagsan u gudo diyadii uu gudo oo oo uu macruuf ku gudo buu lehay ilaahay labadii isdilay markay kala wax kala qisaasanayeen iyo markay diyo kala qaateenba ilahay wuxuu ku tilmaamay inay walaalayihiin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam adilo badan ayaa ka soo aroortay oo tilmaamaysa inuu qofku macaasida gaalnimo ka sokaysa samaynta uu sameeyo bimujaradi ficlihaa inaanu ku gaaloobaynin waxaa ka mid a nusuusta nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo aroortay xadiiska muslim wariyey ee uu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu yidhi waman taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraacan waman taqaraba minii diraacan taqarabtu minhu baacan waman ataanii yamshi ataytuhu harwala ilah wuxuuhi waman laqiyanii qofka igula kulma biquraabi lardi khati'atan dhulka oo dhulka muggii oo gef ah laa yushriku bii shay-an isagoo aan waxba ii shariig yeelaynin qofka igula kulma dem dunuub badan oo aanu shirki ku jirin oo dunuubtaasi badi waay ka gaa waxay farabadnaan ka gaadhay ay ay ay ay yacni u dhiganto ama dhulka buuxiso oo dhulka muggiyo dunuubu leyn laakiin aan shirki ku jirin laqiituhu bimidliha makfira bul ilaahay iyadoo kaloo dembi dhaafa ayaan kula kulmaa bul ilahay ilahay waa u dhaafa wuxuu xadiiskaasi la mid yahay xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna qofka dhinta isagoon ilaahay cid la caabudaynin oo dembi gaalnimo ka sokeeya ku dhintay oo ka toobadkeenin dakhala aljannata jannada ayuu galaayo dee imaa horuu ka galaayo ilaahay dunuubtiisi waa u dhaafa wa imaa waa laga soo jaraayo jannadu ku dambeeya nabigu wuxuu ihi ilaahay wuxuu ihi qaala allahu tabaaraka wa tacaala yabna aadam inaa aadamow low ataytanii biquraabi lardi khataaya haddaad iila timaado dhulka muggi oo gefafa uma laqiitanii deedna aad ila kulanto laa tushriku bii shay-an adigoon cid ila caabudayn la ataytuka biquraabiha makfira iyadoo kale oo dembi dhaaf ah dhulka muggi oo dembi dhaafaan ku siinaya wulaad laakiin shardigu waa maxay inaana inaan dunuubta shirki ku jirin xadiiskaas axaadiistaasi iyo axaadiis kale oo lamid a oo ay ka mid tahay axaadiista sheegaysa ama adilada sheegaysa qofkii sariqo sameeye tuugo sameeye ama khamri cabba ama waxa weeyaan qof muslima dila in xuduud laga ogo nusuusta sheegaysaa waxay daliil cad u tahay inaanu islaamnimadii ka baxin waayo dee xataa kii qof qof muslima dilay marka la qisaasayo xaddan baa loo dilayaayo marka la dilo dee waa lagu tukanayaa waa la kanfayaa waa la aasaya marka hadduu ku gaaloobi lahaa dee riddatan baa loo leyn lahaa xad ma ma yimaadeen meesha hadday ku gaaloobi lahay mujarad ficilkeeda rasuulkeena sala allahu alayh wasalam saxaabi baa loo keenay saxaabadiisa ka mid a khamri buu cabay ya khamri ayuu cabiyey saxaabigaas isagoo sarkhaamay baa loo keenay nebiga alayh isalaatu wasalaam dabeedna nebigu alayhi isalaatu wasalaam ad xadki ayuu ka oogay markaasaa saxaabi saxaabada ka mid ah lacnaday saxaabi lacanahu llahu ma akara maa yu'taa bihi buuli ilaahay ha nacdalo fara badana inta nebiga loo keenaya lasoo wado khamrun cabaya deedna nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu ui laa talcanuuhu ha nacdalina fa inahu yuxibu allaha wa rasuulahu ilahiy rasuulkiisu jeceliyay ka war yani saxaabi kabiiradaa ku dhacay qof muslim oo kabiiradaa ku dhacay oo waxa weeyaan haddana nebigu alayh salatu slam xadki ku oogay ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay laa talcanhu fa inahu yuxibu allaha wa rasuulahu nusuustan ahlusunna waljamaca waxay u daliishadeen in qofka ay ku kulmi karaan iimaan iyo macsiyo baynamaa khawaarijtu iyo muctasiladu waxay leeyihiin ahlu maslada waa inaad fahamta ahlu sunati waljamaaca sidaynu iimaanka kusoo maaragtay tawdiixinay masaladii iimaanka waxay qabaan ana aliimaana qawlun wa camalun wa ictiqaad soo ma khawaarijtuna waxay qabaan iyo muctasiladu iimaanku inuu qawl iyo camal iyo ictiqaadi maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin khawaarijtu waxa iyo muctasiladu waxay qabaan iimaanku inuu yahay shay qura ah oo haddii barhkii la waayo dhammaantii la wada waayo ahlu sunati waljamacana waxay qabaan iimaanku inuu inuu leeyahay asal iyo iyo waajib iyo kamaal uu leeyahay oo ay dhici karto qofku isagoo iimaankiisu naaqis iyo waxyaaba qaarkood la yimi asalkii asalkii iimaanku haddana inuu usugnaado oo ay qofkii ku kulmi karaan iimaan iyo macsiyo ay ku kulmi karaan ay qofkii ku kulmi karaan kufri kufri asqar ah oon kufri akbar ahayn iyo iimaaninay ku kulmi karaan qofka maxaa u daliila taas nusuustan baa u daliila anuu tilmaamay iimaankuna shay waaxido maaha waa shay murakaba sida ahlu sunnati waljamaca qabaan wuxuu ka murakab yahay wuxuu ka koobmaa wax qowla iyo wax ictiqaada iyo wax camala siduu nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam alimaanu bidcun wa sabcuun aw bidcun situuna shucba aclaha aw afdaluha qowlu laa ilaha ila allah wa adnaha imaadatu ladaa can اariiq walxayaau shucbatun min aliimaan nacam waxaa u daliilo oo kale nusuusta tilmaamaysa masaladan waxaa u daliilo o kale halsunna u daliishadeen rasuulkeenu wuxu uhi sala allahu alay wasalam shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummati shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummati shafaacadayda waxaa iska leh dadka waxa weeyaan kabaa'irta sameeyey ee ummadayda ka mida rasuulku xadiiskaasi wuxuu daliilu yahay dadkii kabaa'ir dunuub gaalnimo ka sokaysa la yimi inuu nebigu u shafaaco qaadayo oo ergadiisa ilaahay naarta kaga soo saarayo ama kaga joojinayo oo jannada la gelinayo hadday gaalo ahaan lahaayeen oy diinta ka baxeen mar hore shafaacadu may anfici lahayd me may anfacda maxaa u daliila inaan shafaacadu anfacaynin nebigu alayhi sala shafaacadu inaana qof gaala anfacaynin maxaa u daliila waxaa u daliila ilaahay waxau yihi jalla wacalaa walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa u shafeeco qaadi maayaan malaa'igta iyo ambiyada iyo saalixiintu ilaa cid ilaahay ka raaliyahay mooyaane ilaahayna wuxuu qur-aanka ku sheegay cidduu ka raaliyahay ciddii gaal ciddii ciddii gaa gaalo aan ahayn inay tahay ciddii gaalo ahayd inaanu ilaahay ka raalli ahayn ay kufriga gaalnimo la timi ilahay wuxuu qur-aanku uhi walaa yardaa licibaadihi alkufra ilaahay gaalnimo addoommadiisa ogama raalliha sidaa awgeed ilaahay shafeecada iyo ergada uu dadka u ogolaanayo inay u ergeeyaan dadkii ahlu macaasiga ahaa waxa waxaa maalintaa shafaaco qaadaya qiyaamaha nebiyada iyo rususha iyo malaa'igta iyo saalixiinta iyo shuhaadada intaas bay shafaaco qaadaya waxaa loo ogolaanaya dadka inay u shafeeco qaadaan loo ogolaanaya waxa weeyaan waa dadkii aan gaalo ahayn ama gaalnimo ku dhimanin dadkii aan gaalnimo ku dhiman ee islaamnimo ku dhintay ee iyo tawxiidkii walow ahlu macaasiba ha ahaadaane kuwaasaa loo shafeeco qaadiya ciddii gaalnimo ku dhimatay shafaacada waxba kuma laha ilahayna kama raalliha walaa yardaa licibaadi lkufr walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa wahum min khashyatihi mushfiquun rasuulkeenna caddeeyey sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yihi likulli nabiyin dacwatun mustajaaba fatacajala kullu nabiyin dacwatah wain ikhtabatu dacwatii shafaacata liummatii ywma alqiyaama fahiya naa'ilat in shaa allahu man maata min ummati laa yushriku billahi shayan likulli nabiyin dacwatu mustajaaba nebi kasta wuxuu leeyahy nabigu alayh isalaatu wasalaam dacwad iyo baryo iyo yeermo ilaahay uu siiyey oo mustajaaba ayuu leeyahy fatacajala kullu nabiyin dacwatu nebi kastaa dacwadiisii wuu hormarsaday wa ana ikhtabatu dacwatii aniguna waxaan dacwadeydii iyo baryadaydii caamka ahayd u dhigtay maalinta qiyaamaha buu nabigu alayh isalaatu wasalaam shafaacatan liummati yowma alqiyama si aan ummadayda maalintaa ugu ergeeyo ayaan ugu xaggaa u dhigtay buu nabigu alayh isalaatu wasalaam nebiyo badan nebiyadii isaga ka horreeyayna nebigu wuxuu sheegay inu nebi walba dacwadiisii u dadejistay nebiyullahi nuux dacwadiisi waa dadejisto waxa uu yihi ilaahay markii siddeetan sano uu baaqayay la rumayn waayey ay diintii diideen inay rumeeyaan xaqii raacaan tolki dee waa kii habaaray rabbi laa tadar cala lardi min rabbi laa tadar laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudilu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara didna ilahay dhammaantood waa laay intii yarada raacday mooyaan nebigu wuxu yhi anigu ummadayda ayaa maalintaa ugu shafaaco qaaday fa hiya shafaacadaasi naa'ilatun waxay gaadhaysaayo helaya man maata ninkii dhinta oo min ummatii ummadayda ka fa hiya iyadu shafaacadaasi naa'ilatun waxay gaadhaysaa inshaa allahu haddii alla yidhaahdo man maata ninkii dhinta oo min ummatii ummadayda ka mida laa yushriku billahi shay-an xaalaanu ilahay cidla caabudayn marka ninkii ilaahay isagoo cidla caabudaya oo awliye la baryaya dhintay oo diinu haysta nebi maxamed shafaacidiisa waxba ka heli maayo binasi xadiisi rasuuli llahi sala alla alay wasalam walxadiisu fi saxiix man maata min ummatii laa yushriku billahi shay-an fa hiya naa'ilatun in shaa allahu man maata min ummati laa yushriku billahi shay-an idan nebigu markuu leeyahy shafaacati ila ahlilkabaa'iri min ummati ahlulkabaa'irku sheegaya waa ciddii dunuub gaalnimo ka sokaysa ku dhimatay ama kabaa'ir haato ama sakaa'ir haato oo aanay ka toobadkeeni adiladaas iyo adilo lamida ayay ahlu sunnati waljamaca u deliishadeen in qofka muslimka ahi macaasida iyo kabaa'irta gaalnimo ka sokaysa inuu sameeyo inaanu bimujaradi ficlihaa ku dhimanaynin inaanu bimujaradi ficlihaa ku gaaloobaynin haddii uu ku dhintana inaanu waxa weeyaan maaragtay uu mashiyaado ilaahay hoos yaallo isagoon toobadkeenin hadduu dhinto inuu ilaahay mashiyadiisa hoos yaallo ilaahay hadduu doonana u cafinaayo u dembi dhaafaayo oo raxmadiisa ugu naxariisanaayo haddii uu doonana ilaahay intuu ka soo jaro naarta laga soo saarayo aanu ku waaraynin marka laga soo marka marka laga soo jaro inaanu ku waarayn waxaa u daliilaa axaadiista ku soo aroortay shafaacada rasuulka sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu sheegay dadka in loo shafee dadka loo shafeeco qaadaya naarta laga soo saarayo inay ka mid yihiin qof kasta nebigu wuxuu yakhruju min annaari man qaala laa ilaha illa allah wa fii qalbihi wasnu shacirati min khayri naarta waxaa laga soo saarayaa nebigu qofkii laa ilaaha illa allahu yidhi isagoo qalbi ku dhintay sidaana ku dhintay isagoo qalbigiisa ay ku jiraanna dhintay wasnu shaciratin min min khayrin wax waxa weeyaan xabad maaragtay qamadiya ama heed ah u dhigma oo iimaani uu qalbigiisa ku jiro wayakhruju min annaari waxaa laga soo saarayaa bu nebigu uhi man qaala laa ilaha illa allah wa fii qalbihi wasnu buratin min khayrin wax wax xabad firiyo oo maaragtay qamadiya ama maaragtay ashyaada la beero kamid a oo bur ah ay ay qalbigiisa ku jirtaa naarta laga soo saaray wayakruju min annaari man qaala laa ilaha illa allah wasnu daratin min khayrin qofka iimaan inta ugu yaray qalbigiisa ku jirto jahanaba hadduu galo waa laga soo saaraya ku waari maayo bu nabigu alayh isalaatu wasalaam bukhaariyo muslimku xadiiskaasina uu ku yaala marka nusuustaasina waa u daliil nusuustaasi waa u daliil khulaasadu waxa ay tahay ahlu sunnati waljamaca iyo ciddii caqiidadii nebiga iyo saxaabadiisa haysatay haysata waxa ay qabaane culimada islaamka ka mid ihi qofkii muslimka ahaa ee waxa weeyaan la yimi dunuub aan gaalnimo ka sokaysa inaanu mujarad la imaatinkeeda keliya samaynteeda keliya dunuubtaa uu sameeyo inaanu naarta ina inaanu islaamnimada kaga baxayn inaanu islaamnimada kaga baxayn haddii uu ka toobad keena ilahay uu ka toobad aqbalaya haddiise uu ku dhinto oo dunuubta kabaa'irta isagoo gaalnimada ka sokaysa isagoo aan ka toobadkeenin uu ku dhintana ahlu sunnati waljamaca waxay aaminsan yihiin inuu ilaahay mashiicadiisa hoos yaallo in shaaa cafaa canhu wain shaaa cadabahu biha wa adkhalahu biha annaara uma yukhraju minha bishafaacati shaaficiin dabeedna uu kaga soo baxayo marka laga soo jaro dembigana shafaacada shaaficiinta iyo ilaahay raxmadiisa uu kaga soo baxayo oo aanu naarta ku waareynin ahlu sunnati waljamaca waxay kabaan marka qofkaasi inuu yahay qof muslima oo naaqisuliimaan ah maxay qabaan magaciisa maxay u yaqaanaan muminun naaqisuliimaan ama waxay idhaahdaan waa muminun waa muslimun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi magaca magaciisana saasa u yaqaana marka waxay leeyihiin qofkaasi asalkii islaamnimada ha u sugnaato yaana yaanaba ka bixin islaamnimadii laakiin macaasida uu sameeyey iimaankiisii bay dhawaacaysaa oo waxa weeyaan iimaankiisu iimaan naaqisa ayuu noqonayaa marka la odhan maayo waa qof mumin oo kaamiluliimaan ah la odhan maayo sidii murjiadu qabto murjiadu siay qabaan la odhan maayo waa muminun kaamiluliimaan naam la odhan maayo iimaanu waa ka iimaanu jibriil waa hadal baaila ee qofkii macsiyo sameeyey bixasabi macsiyatihi buu iimaankiisu naaqis yahay bay qabaan ahlu sunnati waljamaca asalkii iimaanku laakiin waa u sugan yahay lana odhan maayo muslim iyo muumin midna maahe waa gaal kaafirana la odhan maayo sida muctasile iyo khawaarija ay qabaan in dadka lagu gaalaysiiyo kabaairta iyo dunuubta gaalnimo ka sokaysa waa madhab alkhawaarij walmuctasila labadooduba waxay qabaan qofku hadduu kabiiro sameeyo inuu islaamnimadii ka baxay adduunyadana adduunyada waxay qabaan muctasile iyo khawaariji inuu qofkaasi gaal yahay axkaamtii gaaladana la siinaayo ayay qabaan aakhirana waxay leeyihiin khawaarijtu waa min ahli naar muctasiladuna waxay leeyihin waa fi manzilatin bayna manzilatayn marata waa fi manzilatin bayna manzilatayn labada qolobana waa laba qolob munxarifiina khawaarijna nebigu calayhi salaatu wasalaam aada iyo aad ayuu uga digay axaadiis saxiixoo badan baa kusoo aroortay inuu nebigu uhi waa sharu qatla taxta adiimi sama inuu nebigu uhi waa kilaabu nnaar inuu nebigu uhi tuuba liman qatalahum aw qataluu waxa weeyaan inuu nebigu uhi sal ll sl lain adragtum laaqtulannahum qatla caadin waira qatla caadin wathamuud axaadiis badan ayaa kusoo aroortay khawaariji inay yihiin firqad shar badan oo waxa weeyaan dadyooga muslimiinta birta ka asri doona nebiguna sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi yaqtuluuna ahla qur-aanka inaanay fahmi doonin buu sheegay rasuulku sal alla alay wasalam oo aanay fahmaynin oo yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min aramiya nebigu wuxuu sheegay sal allahu alay wasalam inay soo bixi doonaan fii waqti ikhtilaafin wa furqa waqti ikhtilaaf iyo furqa jirto rasuulku wuxuu sheegay inay qur-aanka akhrina ay yuxsinuuna alqiila wa yusii'uuna alficla inay hadalkooduna wanaagsan yahay ficilkooduna xun yahay oo sharciga khilaafsan yahay qur-aanka inay akhrinayaan fah aana fahamkiisii dhabtaana aanay fahmin oo aanu u dhaadhicin qur-aanku waxa weeyaan rasuulku sal allahu alay wasalam waxa uu sheegay inay yihiin inay fii akhiri zamaan soo bixi doonaan qaybiyaga ka mid ihiin inayna yihiin qoom xudathaa lasnaam yani da-yar ah sufahaa laxlaam waxa weeyaan wax magarata ah oo caqligooda aanu ka fillayn yaquuluuna min qowli khayr bariya bu nebigu hadal wanaagsan ayay odhanayaan buu nebigu sal alla alay wasalam laakiin ficilkoodu waa waa sharu ficlin yamruquuna min alislaami kama yamruqu saamu min aramiya nebigu wuxu uhi laa yujaawizu iimaanuhum xanaajirahum islaamka waxay uga mudkudayaan sida nin waxa weeyaan shiishiyahana oo ugaadh toogtay inta ugaadhi leebki uu ku toogtay sida ay intay dhinac uga gasho dhinac kale uga baxdo iyadoon uus iyo dhiig toonna wadanin saasoo kale ay uga murkadayaan islaamka nebigu sal alla alay wasalam laa yujaawizu iimaanahum xanaajirahum iimaankoodu xanaajirtooda ma dhaafsiisana oo qur-aanka iyo xaqa umay degin oo waxa weeyaan fahamkii dhabtahay xaq ee islaamku uu lahaa may fahmin ayuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam nebigu wuxu uhi aynamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum meeshaa kula kulantaanba laaya bu nebigu sal allahu alayh wasalam fa ina qatlahum ajrun liman qatalahum yowma alqiyaama rasuulku wuxuu yihi markaa salaadooda salaadiina u eegtaan soonkoodna soonkiina u eegtaan siyaamkooda iyo cibaadadooda cibaadadiina u eegtaan cibaadadiina iyo salaadiina iyo soonkiina waa xaqiraysaa nebigu alayh salaatu wasalaam waa cibaado badan yihin waatay dad badani ku dagmeen ma garat hadalka ay samaynayaanna waa hadal wanaagsan sidaa uu nebigu sheegay sala allahu alay wasalam rasuulku wuxu uhi sidoo xadiiska abi saciid kusoo aroortay xadiistaa badankeedu waxay ku taallaa saxiixeynka iyo sunanta iyo musnad imaam axmed waxa uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam yaqtuluuna ahla alislaam waxay laynayaan dadkii muslimiinta ahaa wayadacuuna ahla alawthaan gaaladii iyo mushrikiintiina waa ka nabadgelaysa marka la eega inta muslim laayeen iyo intay gaal dileen intay muslim dileen baa badan buu leeyay intay gaalka dileen buu nebigu alay slat slaam lain adragtuhum buu rasuulku haddaan soo gaadho laaqtulannahum qatla caadin wayra qatla caadin laaqtulannahum qatla caadin cafwan wayrab kuma jirto waxaan layn waxaan layn doonaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam waxa weeyaan sidii ree caad loo laayay ayaan u layn doonaa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam marka axaadiis aad iyo aad u badan ayaa saa rasuulka sala allahu alay waslam khawaarij uga soo aroortay sharkooda waa niman shar badan marka qofka muslimka inaynu caqiidadooda ka digtoonaado waxa weeyaan ay tahay khaasatan zamanka aynu nool lahay oo zamanulfitan ah waxa weeyaan caanna waxay ku noqdeen inay xalaashadaan dimaada ahlulqiblaha oo ay ictiqaadaan waxa weeyaan inay murtadiin yihiin oy dadka ridda iskaga xukumaan nebigu wuxuu sheegay inay cilmi yaraan iyo isku darsadeen caqli yaraan labadaasuu rasuulku sheegay sal alla alay slam waxay isku darsadeen cilmi yaraan iyo caqli yaraan caqli ku fulana malaba waa sufahaa laxlaam buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ya waana xudathaa lasnaan oo badankoodu waxa weeyaan waa da-ya walihaadaaba culamada sunnada nin kamidi wuxuu yihi raggii hore ka midi khawaarij weligood muu gelin buu hi nin cilmi iyo diin lagu yaqaan weligood kama mid noqon buui ya weligood kama mid noqon wuxu uhi shekh islaam hada nactu saa'ir alkhaarijiin karaafidati wanaxwihim fainahum yastaxiluuna dimaaa ahli اlqibla lictiqaadihim anahum murtaduun akthara mima yastaxiluuna min dimaai اlkufaar aladiina laysuu murtadiin liana almurtada sharu min gayrihi marka culimadu kutub iyo iyo musanafaad ayay sharkooda ka alifeen waxa aan sharkaa shar ka yar aan waxa sharkaa shar aan ka yarayn culimadu ay ku tilmaameen aadna uga digeen nimanka murjiada la yidhaahdo fi hada albaab oo waxa weeyaan iyagu aaminsan laa yaduru maca aliimaani macsiya muslim ma tahay ha laa ilaha illa allahu ma tidhi ha waxaa doonta iska same iimaankaaga waxa noqon maayo iyo islaamnimada iyaguna culimadu waxay tilmaameen min shari min shari anwaaci ahlilbidac inay ka mid yihiin aada iyo aad baanay selafku radiyeen labada qolaanu xaqu udhexeeya xaqu wuxuu udhexeeyaa labadaa qola ayuu udhexeeya qof kastoo macsiyo sameeya iimaankiisu naaqis buu noqonaya o ku nuqsaamaya macsiyada aad samaysaa intaad leegtahay baanu iimaankaagu nuqsaamaya haddii macsiyada aad samaysaa ay tahay macsiyo islaamnimada lagaga baxayo gaalnimo ah qofka iimaankiisa dhammaantii wuu buraya haddii macsiyadu ay tahay macsiyo kabaa'iru dunuuba sida ta hadda aynu sheegayna ahlucilmigu taxriiriyeen ay kabaa'irtii ka mid tahay oo aanay ahayn macsiyo gaalnimo iskeedu ah ama macsiyada u samaynaya aanay gaalnimo ahayn qofkii sameeyey iimaankiisu waa nuqsaamaya biqadri hadi lmacsiya aan ku nuqsaamaya waa nagneri qofka toban macsiyo sameeyey oo kabaairta ka mid ah iyo qofka laba macsiyo kabaa'ira sameeyey dee isku nuqsaan gaari maysa iimaankooda horeynu usoo sheegnay markaynu taa taxriirinaynay aynu masalada iimaanka aynu kasoo warannay waxay culimadu soo naqliyeen ibnu cabdibar iyo culimada sunnada in badan oo ka mid ihi waa kalaba kuwa ka horreeyey kuwa ka dambeeyeyba in waxa weeyaan culimadu ay ku ijmaacsan yihiin saaxibu lkabiira qofkii gaalnimo wax ka sokeeya sameeyaa inaanu islaamnimada kaga baxaynin culimada sunnadu saas mujarad lficli inaanu islaamnimada kaga baxayn inuu sameeye ama uu ku dhacay darteed inuu xataa haddii uu israaro oo uu ku macsiyadaa in badan ku celceliyo waxa weeyaan uu muddo wado inaanu ku gaaloobeyn mujarad alficli walisraar inaanu ku gaaloobeyn laakiin haddii uu uu waxa weeyaan kudhi haddii uu ku dhintana inuu taxta mashii'at illahi yaallo taa waan taxriirin waxaa daba timi masalo ayn ayaan kaga baxayna baabka masaladaas waxay tahay ahlu sunnati waljamaaca ma qabaan sidaa murjiyada aynu sheegay aynu aynu ka sheegayna in haddaad laa ilaha illa allah tiriba islaamnimadaada wax burinayaaba ma jiraane wax walba iska walaaqa ma qabaan waa caqiida in munxarifa taas islaamku wuxuu leeyahay nawaaqid nawaaqid buu leeyahy macaasida qofka uu same sidaa salaadu nawaaqid ay u leedahay ee salaaddu wax buriya ay u leedahay ee siyaamku wax buriya u leeyahay ee xaj maxaan ahay weysadu wax buriya ay u leedahay ayaa islaamnimadu waxay u leedahay waxyaaba buriya culimada islaamkuna masaladaa kamay may qarinine waa caddeeyeen kitaabka ilahi iyo sunada rasuulkamana waa ku cadda in qof islaamnimadiisu buri doon buri karto waxaanay culimmadu sheegeen dunuub dunuubta inay ka mid tahay qaar islaamnimada buriya oo gaalnimo iskoodu ah ilaahay oo lacayaa ka mida rasuulkiisa oo lacayaa ka mida musxafka qur-aanka oo lagu joogsado ama lagu kaajo ama la imtihaano ayaa ka mid a aragta wixii waxaa ka mida way culimadana waxyaabaha islaamnimada lagaga baxo kabaairtii ilaahay uu xarimay ee aynu nidhi qofku kuma gaaloobayo mujarad inuu sameeyey oo keliya ama uu la yimi oo keliya kuma gaaloobayo haddii qofku kabaairtaasi uu ictiqaado hadduu ictiqaado inay xalaal tahay oo xaaraannimadeedaba uu dafiro matalan udhaa khamrigu waa xalaal zinadu waa xalaal ya qatliga qof muslimin la dilaa waa xalaal waxa weeyaan sariqadu waa xalaal wax xaaraan la yidhaha ma jirto hadduu inkiro dunuubtaasi inay xaaraan tahay hadduu inkiro culimadu waxay lehen walow yaanu samaynin mujarad uu inkiray ayuu ku gaaloobaya aragta hadduu dhaa wax salaadoo waajibi ma jirto oo waajibaadkii macluum min adin bidaruurahayd uu diido udhaa wax waajibi ma jiro salaad waajibi ma jirto siko waajibi ma jirto siyaam waajibi ma jiro wax xajoo waajibi ma jiro uu inkiro iyadana waa ku gaaloobaya walaalayaa culimada islaamku waxay caddeeyeen kutubta fiqiga waxay ku caddeeyeen waxyaabaha lagu ridoobo ee islaamnimada buriya kutubta fiqiga ama shaaficiyadhe ama xanaabiladhe ama xanafiyadhe ama maalikiyadhe ama culimada kale fiqiga wax ka qoraydhe ama ahlulxadiis ha noqdaan ama daahiriya ha noqdaan ama keyrkood ha noqdaan kulluhum kutubta waxaa ku taalla kitaab la kitaab ridda jabridda waa maxay waxaa lagaga warramaya wixii islaamnimada qofka buriya islaamnimada waxa buriyay qofkuna waxay leeyihiin wax qowl ah oo hadaloo afka laga yidhahdo iyo wax ficilahoo la sameeyo ya iyo wax ama wax ficiloo la sameeyo iyo wax ictiqaadoo la ictiqaadiyo qofku wax caqiidaa uu ku gaaloobi karaa diinta kaga bixi karaa jira diintiisa burinaya wax qowloo diintiisa burinaya jira iyo iimaankiisa way ka mid tahay ilaahay in la caayo rasuulkiisa in la caayo kuwa lamidkaa waxyaabaha afcaasha burinayo qofku iimaankiisa burinayo waxaa ka mid a dee qofku cidaan ilaahay ahayn isagoo ku weyneynaya inuu sujuudo ama sanam ama qof bini aadana ama inuu usujuudo taqaruban ilayh ama khuduucan lahu ictiqaadka waxyaabaha ictiqaadka lagu gaalo waxaa kamid a kuwaynu sheegayno hadduu qof muslimi ictiqaadiyo khamrigu inaanu xaaraan ahayn oo zinadu xaaraan ahayn oooo maxaa dhahay sariqadu xaaraan ahayn oo qatliga qof muslima xaqdarre lagu dilaa xaaraan ahayn salaad wax laydhoo waajibi inaanay jirin salaad inaan waajiba inaanay ahayn inuu inkiro oo taa ictiqaadiyo walow yaanu ku qawlin bay culmiga mujarad uu ictiqaadiyo diinta ka baxayo culmiga hadduu kuma qawlana kama sii dara marka nawaaqidaasi saasaad ogaanaysaa warku wuxuu ku kooban yahay aliimaanu qowlu wacamal bay ahlu sunna waljamaca yidhahda haddii qofku ictiqaadka ka tago iimaankii waa ictiqaad baa kamida nui ikhlaaskii maxabadii sidqigii yaqiintii kuwa hadduu ka tago inuu gaaloobiyo shaki mala qowlu lisaan hadduu ka tagana culimada muslimiintu waxay isku ijmacsan yihiin qofka aan laa ilaha illa allah maxamad rasul lah shahaatiinka ku dhawaaqay inuu inuu walow xataa macnahooda ha arkabo inuu sax yahay hadduunu ku dhawaaqin isagoo ku dhawaaqi karaya oo aanu odhanin inuu gaal yahay taan culimadu isla ogoliy marka hadduu ictiqaadkii qowlulqalbi ka tago ama camalulqalbi ka tago ama qowlulisaan ka tago iyada halkaa dhig hadduu camalkii ka taga ka war camalun biljawaari hadduu camalkii ka tago waxaan leenahay camalkaasi saddex qaybood u qayb camalka jawaarixdu wuxuu u qaybsamaa wax ka tegidiisu ay gaalnimo tahay oo waa maxay waa anudqu bishahaadateyn anudqu bishahaadateyn si jawaarix lagama qabto qowlulisaan weeyaan waa camalulisaan moogta taa waa lasla ogolay acmaasha kale ee aan shahaadateynka ahayn hadduu ka tago laba u kala qaato acmaal afar ah oo culimadu isku khilaafsan yihiin oo waa maxay waa sahsalaadii iyo zakadii iyo soomkii iyo xajkii afartaasi afar shantii arkaanu islaamka shahaadateynka afartii ka hadhi wayaan soo ma shahaadateynka marka laga reebo waa afartii kale afarta halkan gaar igu dhig mabaani arbaca la afartaa wixii ka soo hadhay culimada islaamku waxay sheegeen qofku mujarad uu ka tago inaanu islaamnimadii kaga baxaynin afartaa wixii ka soo hadhay afartan waynu iman doonaa iyaga oo birulwaalideyn iminka waa maxay waa waajib soo ma mujarad qofku birulwaalideyn uu ka tago u caaq noqdo inaanu islaamnimada kaga baxayn bay culimadu isla ogolyihiin afartan laakiin culimadu way isku khilaafsan yihiin afartii arkaa shahaadateynka markii laga reebo arkaanulislaamkii afarta soo haday ee salaad iyo sike iyo soom iyo xaja afartaa ka tegidoodu ma gaalnima mise gaalnimo maaha culimadu way isku khilaafsan yihiin warkaasaasad la soconaysa waay wixii nagu dhisho inama alkufru kufrigo walaa takfira bishayin min adunuub warkeedi waa caddaaday marka wuxuu yihi sheeku inama alkufru kufrigu waxa uu ku yimaadaay oo ku dhacayaaun fii tarki lkhamsi alatii qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam shantii nebigu uu yidhi buniya alislaamu calaa khamsin shantii arkaanulislaamka ahayd qofka ka taga qofkaasunbaa gaaloobaya buui hal mid waa la isla ogolyahay shahaadat markaasuu wuxuu sheegay horta arkaantii islaamku sheegay shak shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna moxamedan rasuulu llah wa iqaami salaa wa itaa'i zakaa wa sawmi ramadaani wa xaji ilbeyt shantaa ka tegiddeeda gaalnimo ah buu yidhi markaasuu shantii kala qaada markaasuu wuxuu yihi fa ama alaaun saddex miya oo minhaa shanta ka mid a falaa yunaadaru lana munaadaroon maayo oo wax ka soo qaad malaa taariikhbuu ninkii ka tegey yani waa gaal buu ka wadaa man lam yatashahad ninkii aan la shahaadanin walam yasun waman lam yasum ninkii aan soomin afan ninkii aan walam yusali walam yusali waman lam yusali iyo ninkii aan tukan walam yasum aan soomin liannahu maxaa yeelay laa yuaharu shayun shay la dibdhigi maayo oo min haadaa ka mid can waqtigii laga dibdhigi maayo ma banaana in waqtigoodii laga dibdhigo walaa yujziu man qadaahu bacda tafriidi qofkii markuu qofkii intuu gaboodfal sameeyey markuu waqtigoodii saddexdaa ka saaray cafwan waxaa jeeda markuu waqtigoodii ka saaray salaadii iyo soomkii kadibna qaleeyey qalihii ka ansixi maayo buu leeyay walaa yujziu gudi maayo man qadaahu ninkii qalleeya bacda tafriidihi markii uu sameeyey gaboodfal fiihi isaga caamidan xaalo uu yahayna uga tegey caamidan xaalo uu yahayna tafriidka u sameeyey can waqtihiina ka saaray ninkaasi saddexdaa xumaydi raximahullah waa caalim culimada shaaficiyada ka mid a sidaynu sheegnay waana ardaydii shaaficiy raximahullah waxa uu leeyahay halkan wuxuu ka hadlayaa masaladii ku saabsanayd qofka afarta mabaanidii khamsada ahayd qofkii ka tagay xagga xaalkiisa qofka ka taga shahaadateynkii shahaadateynka qofka ka taga isaga layskuma haysto ee ku dhawaaqi waaya ee ashahaadan waaya layskuma haysto inuu gaal yahay muslimiin oo dhan baa isku waafaqsan taas waxa u yihi shekh islam ibn taymiya waqad itafaqa almuslimuuna cala anahu man lam yati bishahaadatayni fahuwa kafirun waama alacmaalu alarbacatu faاkhtalafuu fi takfiiri taarikiha shahaadateyn waa laysla ogolyahay qofkii ka tegey inuu gaal yahay ee ku dhawaaqi waayo taa iyada khilaaf kuma sugna agga dhig waa arkaantii islaamka tii koowaad maxaa soo haray afartii soo haray culimada muslimiintu waa isku khilaafsan yihiin wuxuu waxaa jira culimada muslimiinta qaar arkaya ama qaba aqwaal badan baa la isugu khilaafsan yahiy culimada muslimiinta qayb ka mida waxay qabaan afartaas salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka mid kasta oo qofku uu ka tago si tacamud oo kasa uu uga tago isagoo samayn karaya wax cudurdaara lahayn ku gaaloobaya diintu kaga baxay kaasi waa qowl nacam qowlka labaad wuxuu sheegayaa maya waxaa lagu gaaloobayaa waxaa gaalnimo uun ah salaada in laga tago iyo zakada maxaa meesha ka baxay soonkii qowl saddexaad wuxuu sheegayaa maya salaadiiyo soonkuunbaa salaadiiyo zakaduunbaa lagu gaaloobayaa zakadana qofku wuxuu ku gaaloobayaa marka uu ku dagaalamo ee inta la dhaa sakadii keen u yihah may wallah dagaal baan ka xiga in saka layga qaado marka qowlkii hore muxuu lahaa qowlkii hore wuxuu ahaa sakada diidideeda gaalnima ma ku dagaalama ha ku dagaalama laakiin qoladan kale maxay shardinayaan inuu ku dagaalamo qowl kale wuxuu sheegayaa oo aqwaasha ahlucilmiga ka mid yihi inaanu qofku afartaa tii uu ka tagaba ina salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka mid kastoo ka mid a hadduu ka tago isagoo u kasaya inaanu ku gaaloobaynin laakiin nin kabiiro iyo dembi weyn la yimi uu noqonaayo oo xaaladiisu khatar ay tahay iimaankiisuna nuqsaan badan iyo dhaawac badan gaadhay taasina waa qowl qowlka shanaad waxa weyaan ahlulcilmigu waxay inay qayb kamid yidhaahdeen salaada mooyaane inta kale salaadunbaa lagu gaaloobaa oo gaalnimaha ka tegiddeedu laakiin zakada iyo soonka iyo xajka saddexdaa iyaga tacamud in looga tago oo kas looga tagaa mukhtaaran xaalawiye qofku ku gaalooba shantaa qowlba ahlulcilmiga ahlusunnati waljamaca laga sheegay xumaydi xagguu ku socdaa marka xumaydi wuxuu ku socdaa qowlkii sheegaayey qowl buu qaatay odhanaya isagu iminka salaada iyo soonka waa lagu gaaloobaya waxay la xukun yihiin shahaadateynka waa kale fa amaa alaaun minha falaa yunaadaru taariku ninkii ka tegey war ma laha lagu murmi maayo man lam yatashahad ninkii aanbaa shahaadanba oo maxaynu nidhi abu aalib nebiga muxuu isu ahaayeen adeerkii rasuulkeenna sala allahu alay wasalam aad buu u difaacay abu aalib masalada iimaanka markaynu ka soo warabanaynu sheegna nabigeenna alayh isalaatu wasalaam aad iyo aad buu u difaacay abu aalib abu aalib waxaa laga soo naqliyey ashcaar badan oo sheegaysa nebiyullaahi maxamed wuxuu ku baaqayaa inay sax tahay inuu aaminsanaa hase yeeshee maalin keliya muu odhanin laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah rasuulkeenna calayh isalaatu wasalaam markay geeri markii naftu ka gurmaysay abu aalib madaxiisu fadhiisto wuxuu ku uri yaa cam qul laa ilaaha illa allah kalimatan uxaju laka biha cinda allah abu aalib waa ka gows qabsada waxaanu ku dhintay isagoo leh huwa calaa millati cabdimualib cabdimualib miladii uu haystay ayaa ayaan ku dhimanay marka culimada waxay islo gelyahin abu taalib inuu gaal yahay waayo dee maalin keliya kuma dhawaaqin shahaadateynka taas iyadu khilaaf ma laha waman lam yusali iyo walam yusali waman lam yusali iyo ninkii aan tukan walam yasum aan soomin waman lam yasum iyo kii aan soomin salaada waynu u iman doonaa soonka waxaa raajix ah inaan waxaa raajixa culimo badanna ijmaac kusoo naqliyeen in qofku haddii uu soon maaragtay soonka inuu hadduu ka tago shahru ramadaan soonkeedii camdan ukas uga tago mukhtaar isagoo wax ku qasbay aanay jirinna uu ka tago caafimaad qaba inuu dembiilo kaba kabiiro weyn la yimi yahay oo waxa weeyaan dembi weyn galay laakiin aanu islaamka kaga baxin culima ijmaca kusoo naqlisay sidaas culimada saa ijmaca kusoo naqlisay waxaa ka mid a ibnu hubeyra wuxuu hi itafaquu calaa ana man tacamada alakla washurba saxiixan muqiiman fii yowmi min shahri ramadaan annahu yajibu caleyhi alqada waxaa kaloo sidaa isaguna ijmac kusoo naqliyey maxamed ibn nasr almarwasi oo ka mid ah culimadii sunnada isna saasuu ijmac ugu soo naqliyey waay faama zakaatu buri sheekhu zakadii miyaa famataa addahaa markii uu gudo ajza'at canhu way ka gudaysaa wa kaana aaiman fi lxabsi haddii uu dib u dhigana wuxuu ku ahaanayaa mid ku dambaabay xabsiga uu de uu ka haystay dadkii masaakiinta sekada wax waajiba markay sekada waqtigeedii gaadho maalkiina sekegoys uu noqdo inaad waqtigiisii baxisaa waajiba sheekh xumeydi wuxuu leeyahy raximah ullah zakadii ninkii ka tegey gaaloobi maayo laakiin waa dembiil waajibna waxaa ah ama ay zakadii kaga dhacaysa markii uu bixiyaba way ka dhacaysa waajibka uu ka dhacay inuu waxaanu ku dambaabayaa xabsiga uu masaakiintii ka xabsiyey xaqoodii xaqoodii uu ka xabsiyey waay sida saxdaay waxa weeyaan waxaan nidhi soonkas waxaa saxa inaan gaal lagu gaaloobin mujarad inuu qofku ka tago inaanu ku gaaloobeyn haddii uu qofku ka tago ka soonkii uga tago isagoo qirsan inuu waajib ku yahay caafimaadna qabo cudurdaarna aan haysan uu ka tago waxa weeyaan saxiix waxa weyaan inaanu ku gaaloobeynin zakadana waa la mid hadduu qofku zakadii bixin waayo oo u kasa inaanu bixin zakadii isagoo maalkiisii sakagoys uu yahay waktigeediina ay gaadhay waxa weeyaan isagoo qirsan oo ogol inay zakada waajib ku tahay wuu ku bahaylay zakadiio wuu bixin waayey culimadu way isku haystaan warkiisa ma ku gaaloobaya mise kuma gaaloobayo sidaynu sheegnay oo culimada ku gaalaysiinaysaa jirta hase yeeshee sida saxiixa waxa weeye inaanu ku gaaloobaynin arrintaas maadaamuu qirsan yahay inay waajib tahay mancinta uu diididda uu diido keliya inaanu ku gaaloobaynin maxaa u daliila waxaa u daliila culimadu de way isku khilaafsan yihin laakiin qowlka saxdaa baynu sheegaynay waxaa u daliila rasuulkeena alayh salatu wasalaam wuxuu sheegay ninkiisa ka manciyey maalinta qiyaamaha in in la keenayo maxsharka dabadeedna xoolihiisii uu uruurinay uruurinayay geelii iyo arigii iyo lo-dii iyo ayaa la keenaya waxaa kaloo la keenayaa wixii waxa weeyaan kuwaasi waa wixii mayeerhaan ahaa uu haystay waxaa la keenayaa haddii uu xoola lahaa kale dahabkii iyo doolarkii iyo diraahimtii iyo wixii haystayna waa la keenaya dhammaanteed inta saa loo dhigo carasaadka qiyaamaha ayaa ayaa xoolihiisii lagu gubaya ya jirhkiisaa lagu gubaya xoolihii daraahintii iyo dinaanirtii iyo dolarkii u diday xoolihii bahiimatul ancaamka ahayd ee uu sakada ka bixin waaye geelii iyo loodii iyo kuwa lamidkaana waa ilaahay intuu keeno ayay marna saa u jiirayaan oo ku tumanayaan marna saa u jiirayaan oo ku tumanayaan saasaa loo cadaabaya rasuulku wuxuu uhi marka sidaa loo galo ayaa akhiiran ee dembigii laga jaro ayuu wuxuu ku dambeynayaa markaa laba midkood imaa ila naari wa imaa ila aljanna ama jannadu aggi xaggeeda u kacayaayo waxa weeyaan naar jannuu ku dambeynaya ama naar baa la gelinaya dembiga intii kale lagaga soo jaray ma aragta marka hadduu gaal ahaan lahaa dee may taalleen jannuu qabanaya ima uma yaraa sabiilahu imaa ila aljannati wa imaa ila annaar marka qowlka saxiixay masaladaasna waa sidaas naska iyo nusuus kale ayaa loo daliishaday nusuusta kale la daliishada waxaa ka mid a xadiiska saxiixa nebigu uhi ninka sakadiida xoog sakadii ha lagaga qaado tacsiirna ha la saaro oo tacsiirta la saaraya maxay sakadii baa laga qaadaya maalkiisa barhkiina waa laga qaadaya maalku haysto barhkeedna khasiraad baa looga qaadaya ganaac sekadiina waa laga qaadaya fa ina aakhiduuha minhu wa shadra maali marka haddii haddii uu ku gaaloobi lahaa oo mujaradulficliga uu ku gaaloobi lahaa dee xoolaha wayn laga wada darasa oo gaalnimo looga qaaday halle xooliis xurmaana yeesha wa ama alxaju xajki miyaa buri sheekh famat faman wajaba calayhi nasakha qaarkood waxaa ku sugan famata wajaba calayhi markuu xajkii ku waajibo oo wawajada uu helo asabiila ilayhi xajka uu helo wado intaan inu xajka gelin horta cafi salaadii salaada waxaa culimadu qofkii salaaddii ka tegey qofku hadduu salaada ka tago qofkaasina uu yahay qof qirsan inay salaadda waajib ku tahay waxaynu hadalkaa ugu celcelinaynaa waxaynu ugu celcelinaynaa waxaynu soo sheegnay qof hadduu salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajka ka tago ugana tago salaada iyo soomka iyo xajka uu ka tago culimadu waxay laba ka dhexeeya laba xaalood buu ka dhexeeya ima inuu marka horeba inkirsan yahay waajibnimadeeda oo aanu ogolayn ba inay waajib yihiin kaasi haddaanu ogolayn in waajib yihiin ninka salaada inkira ama xaj inkira ama sake inkira ama soom inkira waajibnimadeeda culimadu iskuma haystaan inuu gaaliya halkaa u bix jaahid baa la qofkii kuwa arkaan haadihi arkaan inkira waajibnimadeeda waa gaal bay culmigan uu ku gaaloobaya hal xaalun baa laga soo reebaya aanu gaaloobaynino haddii jaahilnimo u geysay ama uu ku koray baadiye iyo meel muslimiin ka fog oo aan waajibnimadii wax u caddeeya oo daliilo soo gaadhay aanay jirin oo aqoonla aanay haysay markaasunbaa loo cuduraya culimada ninkaas ama qofkii isagoo aaminsan inay waajib tahay ka tegey salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka isagoo waajib isagoo aaminsan inay waajib ku tahay ka tegey oo uu ka suga tegey iyo iyo iyo iyo si bareera waa la isku haystaa waa inagaa sheegnay culamada muslimiintu inay isku haystaan wax gaalaysiinaya iyo waxaan gaalaysiinaynin waxaana ugu khilaaf adag salaada salaada ninkii ka tegey ma muslim baa ma gaal baa uu ka suga tegey isagoo caafimaad qabo cudurdaar iyo dhib haysaa aanay jirin walow ha qirsanaadaba inay waajib tahee ma muslim baa mise waa gaal waa la isku haysta waxaana khasaaro ku filan walaalayaal qof waxaa khasaaro ugu filan qof nool oo ilaahay laxaadkiisii u dhamaystiro oo caafimaadkii ilaahay siiyey oo waxa weeyaan ilaahay ilaahay nicamkiisii haysta oo la ysku haysto ma muslima mise waa gaal culimada in badan oo kamid a gaalaysiinaysa saxaabada rasuulka in badan oo kamid a gaalaysiinaysa bal culimada qaarkood waxay sheegteen saxaabada rasuulku inaanay inaan ina inaan lagaba hayninba waxaan ahayn taariku salaadku waa gaal laakiin sax maaho saxaaba laga haya jirto taariku salaadku gaal maya mise gaal maaha khilaaf weyn baa culimada islamka dhexdooda ka taagan waxaanay taabiciinta qaarkood sheegeen saxaabada rasuulku sala allahu calayhi wasalam inaanay shay acmaasha ka mida ka tegiddeeda gaalnimo u haysanin salaada mooyaane lam yakunuu yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufran kayra salaa waxay dhahen saxaabadii rasuulkeenu soo gaadhnay shay acmaasha ka miday u yaqaaneen gaalnimo muu jirin aan ahayn salaad marka salaada culimo badan baa gaalaysiisay ninkii camdan uga tegay nusuus baana ku soo aroortay nabiga calayhi isalaatu wasalaam ka soo aroortay rasuulku wuxu ui bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa ninka ragga ah ama qofka muslimka ah iyo gaalnimo iyo kufri iyo shirki waxaa u dhexeeya teedka u dhexeeya waxa weeyaan waa salaada nebigu wuxuu ihi alcaadu aladii baynana wa baynahum asalaa annaga iyo iyaga waxaa noo dhexeeya salaad faman tarakahaa faqad kafar buu nebigu salaad ninka ka tegay waa gaaloob waa xadiis saxiix rasuulka waxaa ka sugan inuu yihi man taraka salaata faqad kafar salaada ninka ka taga waa gaal inuu yihi nabigu alayh salatu salaam ka sugan culimada yidhi waa gaal ninkaasi walow ha qirsanaada salaada inay waajib tahay ee kole duu camdan iyo ka suga tegay isagoo caafimaad qaba cudur wax bilaayo haysaa aanay jirin ya oo ikraayo wax ku dhacay midna aanay jirin culimo badan baa gaalaysiisay waay waxay yidhaahdeen waxa uu yidhi xaafidka la ibn rajab raximah llah wuxuu yidhi ama zawaal arbaci lbawaaqi faاkhtalafa alculamaau hal yazuulu lismu bizawaaliha aw bizawaali waaxidi minha aw laa yazuulu bidalik am yufaraqu bayna asalaati wa gayriha fayazuulu bitarki salaati duna gayriha أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة وفي ذلك اختلاف مشهور وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد وكثير من علماء أهل الحديث يرون تكفير تارك الصلاة إلى أن قال وأكثر أهل الحديث علماء أهل الحديث كان بدن كود waxay ku tegeen calaa ana tarka salaati kufrun duuna gayriha min alarkaan salaada ka tegiddeedu inay gaalnimo tahay marka laga reeb oo aanay la mid ahayn arkaanta inteeda kale maxaa ka dhalanaya waa maxay walaalayaal marka uu nebigu leeyahay ama culimada ay leeyihin taariku salaadku waa gaal macnaheedu waa maxay culimada gaalaysiinaysaa waxay arkaan inuu inuu gaalada axkaamtoodii leeyahy waxay arkaan inaan gabadh muslimada geeyaan u noqon karin waxay arkaan ta uu qabaa inay ka furmayso waxay arkaan hadduu dhinto inaan la kanfayn oo lagu tukanayn oo maqaabirta muslimiinta lagu aasay waxay ka dhalanaya dabiixadiisu iyo waxa uu gowracaa ina inaan inay bakti tahay oo wax la cunayo aanay ahayn wax khatiira waxaas walaada qofka muslimkaa waa inuu ilaahay ka baqo salaada salaada warkeeda waa in aada iyo aada loo ilaaliyo cumar khadaab waxaa waxaa laga sheegay inuu yihi laa xada fi lislaami liman taraka sala islaamnimada dheef kuma laha meel laba kama haysto nin salaad ka tegey nin salaad ka tegey ama qof salaad ka tegey marka salaada adilo adilo badan ayaa ku tusinaysa inuu qofkaasi gaal yahay salaada ka tegey masaa-ishaasina waa masaa-ila khatiira maxaa faa-iide ku jira khilaafka ahlulcilmiga tilmaantooda waxaa ku jira in qofkii muslimka ahaa ee caalimka ahaa ama taalibucilmiga ahaa ee aqwaasha ahlulcilmiga qowl kamida doortay inaan la odhanaynin waa khaariji ama la odhanaynin waa murji aragtaad maadaamay tahay dhammaanteed khilaafun bayna eesh bayna ahli sunna maadaama ay tahay ibnu cabdiwaxaa laga yaaba inaad su-aal isweydiiso oo nin culimada haddii arkaantii sidan isugu khilaafeen waxa weya iimaanku waa qowl iyo camal iyo iyo say isu waafaqaysaa acmaashan ciddii ka tagtaa waxa weeyaan ma gaaloobayso imaka waxaan idhi culamada qayb baa ku tegay imaam shaafici baa kamid ah qofka ka taga salaadii ama sekadii ama soonkii ama xajkii isagoo waa aaminsan inay waajib tahay ka taga camdan uga taga inaanu gaaloobeyn bu aaminsan yihi imaam shaafici culimo kale markaasay isu waafaqaysaa shaafici wuxuu qabaa imaamku qowl iyo camal weeyaan iyo taa taariku hadihi lmabaani muslim muslim inuu ka qabo say isu waafaqaysaa culimada waay isu waafaqaysaa marka la leeyahay qofkii acmaashan ka tegay muslim maaha mabaanidan afartaa ka tegay muslim ma muslim weeye ee gaal maaha ay culamada qaarkood qabaan macnaheedu maaha iimaankiisu waa kaami waxay qabaan inuu yahay min anqas dadka iimaankooda aadka u nuqsaamo inuu kamid yahay qofka aragta murjiaduna waxay qabaan madee ay ahlu sunnuhu taa waxay ku khilaafsan yihiin murjiada madabkooda ah qofkii salaadii iyo sakadii iyo soonkii iyo xajkii ka tegay waa muumin kaamil imaan waa baila kalaam baila oo laa maxala lahu min alcraab wey wa ama alxaju xajki miyaa buuri sheekhu in yar dulqaata faman wajaba calayhi ninkii uu ku waajibo oo wawajada sabiila ilayhi wawajada hela asabiila ilayhi wada uu maro famataa wajaba calayhi baa meelaha qaarkood ku taala markii uu qofka ku waajibo oo wajada sabiila ilayhi qofkii wada uu maro uu helo wajaba calayhi waa ku waajibaya sabiilka iyo wadada shardiga ah xajkuna waa maxay waa inaad caafimaad qabto zaadna haysato xoolahaad iyo waxaad ku xajido wadaduna amni ay tahay walaa yajibu calayhi kuma waajibayo xajkii qofkii fii caamihi dalika sanadk sanadkaa laftiisa xataa laa yakuna minhu laa yakuuna lahu minhu budun ilaa iyo laydhaaho waa inaad deg deg u xajida mataa addaahu markii uu xajiyaba kaana muaadiyan wuxuu ahaanaya mid xajkii gutay walam yakun aafiman ku dembaabi maayo fii taakhiirihi xajka dibdhigida uu dib u dhigo idaa addaahu markuu guto kamaa kaana aaiman fi zakaati sidii qofkii zakada xabisay uu aaim ugu ahaa isagoo aaimmaaha bu leey lianna zakata maxaa yili zakadu xaqun weeyaan oo limuslimiina muslimiin u sugnaaday oo masaakiina masaakiina oo xabasahu calayhim uu ka xabistu ka haystay fa kaana aafiman waxa uu ahaa mid ku dembaabay xabsigaa iyo haysashada iyo bixin la-aanta xataa wasala ilayhim markii uu bixiyena dee dembigaasi waa ka hadhay sheekh wuxuu rabaa inuu laba shay kala farkiyo wuxuu ku leeyahay xajku markuu kugu waajibo waxa waajib kugaa inaad guddo hase yeeshee culimmadu masale isku qabteen qofkii xajku ku waajibay ma fawran deg deg u tag baa la odhanaya mise hadduu sanadkaa ka dib dhaco oo uu sanadka dambe maaragtay ku talagala inuu tago waa ka gudaysa waa masale culimmadu isku haystaan xajku ma cala alfawr ba oo qofkii inuu deg deg ula yimaada miyaayoo lagama maarmaana mise qofku hadduu xajki ku waajibay sanad wuu iska joogi karaa laba wuu iska joogi karaa saddex wuu iska joogi karaa maalintiis markaa furs fursaddu ay isugu beegantee ayuu tegi karaa waa masale culum isku haystaan hal ilxaju yajibu bitaraahi aw cala alfawd sheekh wuxuu leeyahay xajka qofkii ka uu ku waajibay hadduu ka tago ku gaaloobi maayo waayo waxa marka horeba xajku cala alfawr muu ahayn buu leeyahy ee wuxuu ahaa mutaraaxi markii aad doonto ayaad xajka tegaysa mar kastoo aad tagtabana waa kaa gudaysa waa qowl aqwaasha culimada ka mid u qaato sekadu laakiin ina inaad xajkii dib u dhigto markii aad xajidoba wuu kaa gudaya xajku leeyahy oo dambaab ku dambaabi maysa sababto isagiiyo sekaduna isku mid maaho sekada mar hadday kugu waajibto ood xabisto ood bixin weydo xabsinta aad bixin la-aantaad ku dambaabaysa bule ila masaakiin baad xeedi ka haysataa laakiin xajku sidaa maaha waadix saa inuu kala farqiy waraba wuxuu leeyahay xajka isaga waktigaa doontaad gudan kartaa waana masale culmadu isku haystaan sida fiican waa xajka hadduu qofku ku waajibo inuu hore u tago sidaas inay fiicanta layskuma haysto laakiin haddii uu dib u dhigo ma dembi buu ka faa'iidaya mise kama faa'iidaya oo masale lagu muransan yahay culimada tiri xajku calaa taraahi buu u waajibaana waxay deliishanayaan nabigeena calayh isalatu wasalaam ficilkiisii oo nebigu wuxuu xajiyey sanadii ugu dambeysay ama xaju xajka miya fakaana fi ma baynahu wa bayna rabi isagiiyo rabbigii unbuu udhexeeya idaa adaaha waktiga uu gudaba faqad adaa waa ka gudmaya xajku isagiiyo rabbigii buu udhexeeya markii uu gutabana waa uu ka gudaya buu leeyay wa in huwa maata hadduu dhinto wa huwa waajidun isagoo helaya oo hodana wa huwa waajidun isagoo hodana oo waxhaysta oo mustaiicun karaya xajkii oo badan ahaan iyo dhaqaal ahaan caafimaad ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo iyo wada ahaan iyo amni ahaanba u karaya walam yaxuj aanu xajin hadii haddii uu qofkii dhinto isagoo xajkii waajibku ku noqday oo wax maanica u diidaya aanu jirin oo caafimaad iyo dhaqaale iyo amniba uu haystay oo uu dhintuu xajin waayey ilawanagdhidho calaa taraaxi hadduu xajin waayey qofkaasi saala rajcata wuxuu weydiisanayaa ilaahay markuu aakhiro tago ila dunya in addunyadii loo celiyo an yaxuja lian yaxuja si uu usoo xajiyo darteed xadiis baa masalada kusoo arooray oo sheegaya qofku inuu ka murugoon doono qof kasta oo aan xajinin isagoo awoodaya inuu xajin karo xajkii samayn waayey kadibna geerii soo gaadhoo dhintay inuu aakhire ka murugoonayo dabeedna ilaahay uu weydiisanayo ilaahay celi aan soo xajiye xadiiskaasi waa xadiis daciifa munkara aan sugnayn nabiga sal alla alay slam kama sugna wuxuu yidhi wayajibu waxaa waajib ku ah liaalihi qofkii xajkii isagoo awoodaya aan xajina ka dhintay waxaa ehelkiisa waajib ku ah an yaxuju canhu inay kasoo xajiyaan wa narjuu waxaanu rajaynaynaa an yakuuna daalika in laga xajiyaa inay noqoto muadiyan canhu mid xajkii ka waajibaysa mid xajkii ka goynaysa mid xajkii ka gudaysa inay noqoto kamaa low kaana calayhi daynun sida haddii dayn lagu lahaan lahaa oo dayn lagu leeyahay oo dayntii waxa weeyaan uu laga gudo oo faqudiya canhu dayntii laga bixiyo bacda mowtihi dhimashiisa dabadeed sheekh wuxuu leeyahay qofkii dhintay isagoo xajku ku waajibay ee aan xajkiina tegin ee si isulaha waa tegi doontaa geeridii kasoo gaadhay waxa waajiba ehelkiisu ku inay ka xajiyaan inay ka xajiyaanna isagii waajibkii bay ka gudaysaa buu leey sidaa dayntii qof kugula haddii uu dhinto isagoo dayn lagu leeyahayba uu waajibkii uga dhacayo ayaa haddii uu laga xajiyona uu waajibka xajkiisi uga dhacay xajka waajibkiisii uga dhacaya axaadiis saxiixa masalada kusoo aroortay nabigu sal اllahu alيyه wasalam gabarh baa u timid sida saxix اlbukhaari min xadiis cabdillah bn cabaas waxay ku tiri ina umii nadarat an taxuja falam taxuja xataa maatat hooyaday way dhimatay iyadoo waxay ku nadartay inay xajido waxaanay dhimatay iyadoo nadarkii oofin ma ka xajiyo nabigu wuxuu guri ka xaji ka waran haddii dayn lagu lahaan lahaa haddaad ka gudi lahayd ma ka gudmi lahayd bu nabig alay sl haabay tiri dee waa saasoo kale bu nabigu alayh isalaatu wasalaam culimada yidhi masalada asal ahaan xumaydi saas isagu ka qaba hase yeeshee masalada laba qowl baa ku sugan culimada qaybi waxay yidhaahdeen waajib waxaa ku ah in maalkiisii laga lagaga looga xajiyo oo oo waxa weeyaan looga soo cumaraysto haddii uu tafriidkaa sameeyey qowlka labaadna waxa weeye may waajib kumaya haddii uu dhintay isagoo aan xajinin xajinna karaayey geerii kasoo gaadho uu sidaa ku dhintay waajib maaha in laga xajiyo waxaa laga xajinayaa uun oo ay waajib tahay in laga xajiyo haddii uu ku dardaarmin la yidhaha hadii aanu ku dardaarmin waajib maaha waayo marka horeba dee xajku fawr in loo xajiya shardi may ahayn maadaama ayna fawr in loo xajiya shardi ahayn geerina ay timi dee wuu ka dhacay bili labada qolba culamada masalada ku sugan sheekuna wuxuu rajaxay in laga in laga xajinayo halkaas ayaanu ku dhammaaday sheekha waxa weeyaan kitaabkiisii risaalatu usuuli sunna lilimaam alxumaydi raximahu llahu raxmatan waasica waxayna runtii ku tusinaysaa sheegidda uu sheegay aqwaashii ahlulcilmiga masaa-isha ku sugnay ammaanadiisa iyo turidda dadka muslimiinta ay u turayaan qofka muslimkahi waa inuu islaamnimada ku dadaalo ilaahay wixii xaqi aynu sheegnay haynagu anfaco wixii khalad aynu sheegnay ee naga dhacayna ilaahay inooga dembi dhaafo subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk habeenka maarata jimcada waxaynu qaban doonaa ama sabtida midkood habeenka